askarigan oo lagu magacaabo cumar cabdulaahi xasan islamarkaana ku dhaawacmay iska hor imaada dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwo macamuusley ah ayaa waxa uu si gaar ah askarigan kaga tirsanaa ciidamada biliis militaria ee ka howlgala magaalada muqdisho ehelada askarigan ee dayacday dowladda federaalk oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay dhibaatada uu wajahayo wiilkooda waxaana ugu horeyn hadlay hooyo xamiita kalar oo ah hooyada dhashay askarigan ee dayacday dowladda federaalka anugu hamiide yuusuf kalaro ariikey ilaahay amarsheey dowlada haayi walahadeeri dowlad hageewal hakadeeri isbitaala shamberi hakajari ilaahay maqaadiridiis ana oo baydhawo ku kooyi ilaahay maqaadiridiis wal an haaysad an lahayn ya banaankon lahay inkutuuri islaan cabuwaliiku dul saarana walan hadda dhareersa taanka awooda malee madiifiya way weel fadaayi haddii ilaahay maqaadiridiis banaanka lahay inkutuuri cumar cabdulaahi xasan sidoo kale waxaa iyana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehelada askarigan iyagoona sheegay in dowladda federaalk ay ula dhaqantay wiilkooda qaab aada u falxun intii uu caafimaad qabay keliyana ay ku shaqaysatay ilaahay ha ka cabsato dowladda dadka masaakiinta ninka hadduu oo fiyow yahay waa la rabaa hadduu oo wax soo gaaro cid danaynays ma lahan taas waa suurtagal ma ahan dowladdu waxaan ku codsanaynaa in ay dadkii u shaqaynayin ay daryeelo taas ayaan ugu baaqaynaa boolis minitaar waay oo wiilkan taliyiisa markaa wacay anigaa wacay qofkan hataa mawacay nambarkeygaa ku wacay waxaan dhahay walaalow wiilkan dhibaa soo gaaraan aadaa taliyiisa aadhay inaa warkan ka hadashiyaa lagaa rabiye maxaa ugu waanaan inaa oo daba imaatid maxaa wiilka waraysa hataa intaa ka qaadid maxaa u dhihi waasaalay wiilkan dhibkiisa saan waay yaa waxaa u dhahay abbaay waa mashquulsana markaa jaanis halaanaa imaanoo jawaabteeda ka dhigay ilaa ay haddana ima soo wicin yaa wiilka hooyadiis waa tan garabkay fadhisa waa walaasha igu weyn ilma habreedaa nahay waxay kala ogdahay male qof masaakin oo ilma aqoon korsinayso iska beerale oo iska tabaryar waxay haysato awoodda ma lahan shalay markaa dhahay wiilka dhayitaankiis beri waay maxaa haysaa markaa dhahay waa iska oysi meeshaan ooyin la fadhiistay ugu tiri waxaan fara ku haaya ma lahan marar badan askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaallo ay galeen ayaa waxa ay warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo ka cabanaya dayaca ay ku samaysay dowladda federaalka islamarkaana intii ay caafimaad qabeen ay aada u danaynaysay dowladda federaalka markii ay waxyeelo soo gaartayna ay cidna isweydin halka ay ku dambeeyeen iyo sida loola tacaali lahaa xaaladda caafimaad ee soo wajahday